meeshaasi markaan si dhaba aan warbixiskeeda idiin siiyo waxaa ka jirta abaar ba-an oo aada iyo aad dadkii iyo dad biyihii iyo ummada joogtay meeshaasi halis ay ku sugan yihiin dadna wuu ku dhintay dadka ku dhintayna waa hooyo iyo labadeeda ilmood weeyo dhowr dhowr ruux oo mataqaanaa hadda halis ku jirana way jiraan meeshaasi kolley wax ilaahay keeni weeyo laakiin dhibaato aad u badan ba ka jirto waxaa weeye abaar baana haysata xoolihii baa baaba-ay dadka wuxuu cunu waayey mataqaana meel ganacsi kasoo gala ma jiro samafal ma imaado dhibaata ka jirta meeshaas marka degmada haata dhibaata ka jirto dadka deegaankaasi ku nool khatar arrin khatar abay ku jiraan qaar way nafbaxeen oo waxay u nafbaxeen gaajo iyo mataqaana cunno la-aan bay u nafbaxeen intii kalena mataqaana waxaa khatar bay ku jiraan intaasoo ruuxba hadda halis ku jirta degmooyinka kale ee lamidkaa sida mataqaana elbird oo kale waaji meesha la yidhahdo yeed oo kale rabdhuur oo kale waa nala mid weeyo ayagana mataqaana hadda wax nalama soo sheegin laakiin way nala qabaan dhibaatooyinkaas waa ma anagu kolle hadda kahor wax abaar u dhintay hadda kahor maanan arag maantana mataqaana aad bay mataqaana qisada yaadu nagu noqotay xooladaas ayagu warkooda iska dhaaf meesha dadka xool dhaqatu u badnaa wax adduunyo oo kusoo hadhayna ma jiro dadkii magaalada buu iskaga soo wada qulqulayaa wax la magaaladana wax laga cunaya ma laha dhibaato bacan oo dhibaato xunna baa ka jirta meeshaasi waxaan leenahay madaxda dowladda iyo hay-adaha caalamkaba arrintaas inay wax naga qabtaan oo tallaabahan ka helno oo mataqaana si degdeg ah inay hawshaasi oga howlgalaan baan aad uga codsanayna meesha waxaa laga filan karaa dad duunyadii waa tagtay dadkuna inuu mataqaana uu raac ayaa laga filan karaa wax kaloo laga sugaaya ma jiro wadooyinka shabaabba ka gooyo ganacsi ma tago